qaraxyada ka dhacaya muqdisho waa laba categori waay ama waa laba nooc argagixisada kuwa ka socday al-shabaabka la yidhahdo waa taqaanaan waa niman usoo dagaal tegay inay dhintaan oo isqarxinaya iyaga iyo wixii waxyaalihii qarxaya gawaariday saaraayeen way isqarxinayaan sifadaas caalamka oo dhan waxay ku yaqaanaan howlgallada argagixisada caalamiga ah gaari makhaayad shacbi ka qadeynaya la agdhigay ee laga tegay gaari qof mas-uulu inta meel dhigta oo dukaan galay ama makhaayad galay ee wax lagu dhejinaya qarxa anugu uma aqaano kuwaas argagixisa waxaan u aqaanaa cadow siyaasi ah ee dadkiisa baabi'inaya ee raba inuu dowladday ku eedee yidhahdo wax kaasaa dadkii oo lalaynaya dowladda maxay qabanaysaa ha laga digtoonaado shacabkow ogaada gaari meel la dhigay ee xanjo lagu dhejinayo gaari meel la dhigay laga tegay ee saacad kadib ma aha argagixiso ma aha al-shabaab ee waa dagaal siyaasi ah